Maalmuhu saddareeriya kulanka wada tashiga ayaa diiradda laga saaraya xoojinta booliisiinta bulshada iyo barnaamijka wadajirka booliiska kaas oo yahay qabanqaabidiya wasaaradda amniga ee dowlada koonfur galbeed welibana ku qeyb galaya qaybo shil duwan ee bulshada degmada baraaba maamulka degmada iyo saraakiila ciidanka booliiska ujeedka kulunka yahay in la xoojiyo wada shaqeynta ku dhexeyta booliiska iyo bulshada si loo horumariyo amniga waana lan abuureeyo jawiya isfahan iyo kalsoono ka dhisan kaasoo kor an qaadasa ammaanka dalka sidoo kalena dadka iyo ka kalsoonada koraan ciidanka booliiska oo ee saaxiibka aan ka dhow ee bulshada taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska ee degmada kabtan cusmaan maxamed xasan oo la hadlayo warbaahinta iyo ku warbiya muhiimadii anlata bulshada iyo booliiska kulankunga isdhexgalka aa keentadna aadaan ugu faraxsannahay wasaaradda amniga garab istaaga ay u taagan tahay bulshadeeda oo garab istaagaysa ciidamada horta ciidamada booliiska ee soomaaliya la aasaasay aasaaska ciidankan wuxuu ka imaaday bulshaduu ka imaaday bulshadii ay wada fadhiisteen odayaashii ay wada fadhiisteen go-aanay gaareen go-aanka gaareen waxay dhaheen maxaan samaysanaa maxaan samaysan karnaa ciidanaan samaysanaynaa ciidankaan samaysanayna nocee waay booliis station aan samaysano gudoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulaahi maxmed ayaa ku warbiya isdhexgalka bulshada iyo booliiska us-oona sheegay iyo wada shaqeeya ku dhexayta
waxaan halkan ku dahfuraynaa maanta haddii ilaah yidhaahdo yani isdhexgalka bulshada wada shaqaynta bulshada iyo booliiska oo runtii wasaaradda amniga dhowr jeer oo horena halkan ay ugu qabatay mar walbana ay u taagan tahay in ay maaragtay sida bulshadeeda iyo iyo iyo amniga isku fahmi lahaayeen hay-adaha amniga oo ugu horeeya booliiska ay in badanba ay xoogga saaraysa wasaaradda inaba maantana insha allah tacaala seminaarkii baa nagu soo laabtay haddana isdhexgalkii marka waxaan u baahannahay insha allah tacala inaan ka faa'iidaysano ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed yaasiina iyo sharaxaad kubiya ujeedka tababarkan iyo muhiimadda u sanglaya bulshada iyo booliiska kulanka maanta aan u joogno faahfaahintiisa iyo ujeeddadiisa waa la sheegay wuxuu ku saabsan yahay la tashiga iyo hagaajinta wada shaqaynta ka dhexaysa booliiska iyo bulshada qaybaheeda kala duwan saa og tihiin amniga guud ahaan waa mas-uuliyad wadareed wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka go-an mar walba sida loo hagaajin lahaa loo tayaali lahaa loo dhisi lahaa kalsoonida iyo wadajirka ka dhexeeya bulshada iyo booliiska mar walbana waxaa naga go-an nidaamkii iyo habkii loo hagaajin lahaa number one iyadoo aan u mareyno in la dhiso ciidan booliis tiro iyo taya leh wasaaradda amniga iyo weliba marwalbaya kugohonta koraanqaadowka xiriirka booliiska iyo shacabka si wadajirna landeera nabad iyo xasilooni waarta